dhegaystayaal geyigii la joogaba nin baa uunka mur ka soo yidhaah xilligii lagu sugan yahayba wiil baa lasoo tufaa oo arlada ka soo shacbax nin baa hanaanka nolosha ee dadka badani ku wada dhaqmo dhinaca uga leexda wax ugu wacanba nin baa fala laga cawdubillaysto ku kaca oo waxa uu samaynaayo duulba duula wariga awoodda muruqiisa iyo gardarro garba og baa xikmad oo idil garaadkiisa ka xasha garaadka kolkuu waayo ayay xumaanta iyo samaantu sooran u noqdaan isagoo indhala ayuu aragga beelaa kolkaas buu uunku ula ekaadaa yaryarood aan maamuuskiisa mudnayn oo uu ilmilicsi cagta ku marin karo isagoo dhagale ayuu maqalku ka baalidaa kolkaas bawaanada waxgaradka iyo tusaalaha waayeelku sidii hadaaq carruureed kusoo gaaraan maroodi aan la hormari karin oo cadhoolaa ayuu isu qaataa rag intiisa kaleetana waxay ugu muuqdaan cayayaan kolka uu jeeniga saaraayo aanu dareemin iyaguse dareema hortiisa iyo ambaduu ku socdo tiigsa mooyaane wuxuu falay iyo abuurtuu dandareeyey midna dib uma eego lamana noqoto inay yihiin wax mudan inuu daraaddood hashlihiisu la hakado su-aasha ah ayaa sidaa u fasaxay haddaad ishaybinaysana waxaan odhan karaa aqoon iyo garaadarro kibir iyo ka badbadinta ku adeegsiga awoodda aadkeedaba kooban ee aadanaha arrintaas waxay gogoldhig u tahay sheeko aan doortay inaan dhagaystayaal moogaan idiinku jalbeebiyo sheeko in badan afka laga marinayay asii aan waana ogaantay xaashi lagu qorin sheeko soomaaliyeed oo dadkeedii iyo kuwii goobjoogga u ahaa toonihii aysan maanta adduunkale mooye adduunkan ku dhaqnayn waa sheeko waa fog dhacday asii hari weyday oo sidii la isugu warinayay nasiibkayagu la soo gaarsiiyey waa qaybtii labaad ee qarnigii sagaal iyo tobnaad geyigaanu joognaa waa dhulka ciidda loo yaqaan ee carrada cas ee furfurka ah ku tilmaaman ninkan aqoon baa loola dan leeyahay waa dhulka gar loo gubo ugu magac dheer yahay ee ay maanta qabridaharda magaalada u tahay dalku waa nabad oo gaalo weli cagta ma soo dhigin saancaddo iyo saanmadooba tooniyey weli kuma saqaafin waa la barwaaqaysan yahay oo roobku xilliyada la sugo ma maqnaado indhoweydna abaara ma dhicin oo dareenka la qabaa wuxuu ku kooban yahay subagii oo qumbayaashii ka batay iyo xoolihii oo taran dhaafay wax celiyana la waayey geelaa halkii loo dhaqaaqaba sariiran lo-daa balliyada agtooda ka banaaxiyaysa waganna farda ah oo barbaartimaha deebeeyey ku joogto baalabadri sanya dhuux iyo dhiinwaalna dumar iyo carruur mooyee nin ragihii dheef kama jeeqaaqo oo waa ka garanuug dhiig iyo dhaqan xilo iyo xoolo wixii dadka kala gala guurti abwaanna ah oo tala yaqaan ah baa loo geeya ilaahow aqoonna ha nagu cadaabin eexana ha nooga tegin intay ku ducaystaan ayay xeer la wada yaqaan oo la wada okobon yahay garsoorkooda la beegsadaan sharciga islaamka iyo xeerku kolkay isdiidaanna sharcigay ula bayraan guddoonka ugu dambeeyana wadaadka tuxfaha iyo manhaajka xambaarsan baan laga daba hadlin guddoonka geedka shir in diidaa cambaarow habaar iyo in la isugu tufaano u dheer iyo weliba isagoo gardiid magac ugu yeero habkaas nololeed ee geyiga ciideed looga dhaqnaa waxaa calwinayay barbaar kol qura magaciisii lagu haasaaway oo far dheeraatay dadkii eebba ku ahaaday nin kibray oo tadhahay oo wuxuu doonaba ku kacay ayuu ahaa safarkuu la kulmo waa dhacay laba eray ninkay dhex martay qaar buu saarsaaray madax iyo manto uunka wixii ka hor yimidna waxyeello u geysta xumaan mooyee nin aan dubaaqiisa sanad ku soo hoyan ayuu ku caanbaxay waalid buusan maqlin guurti baan wax u sheegi karin waana culimuu dhagaha ka furaystay eeg nimay lahaayeen iyo nimaysan lahaynba waa dubaaqeeyey sokeeye iyo shisheeyana wax u dhexeeya muu aqoon raafley iyo qoobley wixii xoolo baranka iyo buuraha daaqaya inuu leeyahu isu qaatay kolkaas buu sabanba qola ka soo meersaday nool waxay dhaqeen ee xero ugu jiray barbaar u babac dhiga ayaa intii muddo a la waayey kolkaas buu maskaxda gashaday ilaaha weyne inuu isaga geyiga ciideed ku xudumay inuu sidaas yeelo kuna badbaado maxaa u suuro geliyey miyaad dhagaystay weydiin dow baad su-aasha u leedahay anigana jawaab baa igu garowdaye horta xoog iyo tiirinnimo qabso waa marka xisee geesinimo macangadnimo weheliso ku labayso waa marka saddexaad ee qoyska uu ka dhashay oo qaran ah intii qoys itaali yeelan karana lahaa iyana ku darsa wuxuu isku halaynayay boqolaal gaashaan qaad oo ay awoowo wadaageen gar iyo gardarrana ku garab taagnaa oo aan dhiiggiisa ciidda u ogolayn gardarro garba og oo uu sidii ugu baanayd ugu adeegtay ayaa ku kaalmaysay inuu muddo madaxa taago oo uu qaydar qodaxdii dadkii ku aga noolaa ku ahaa tilmaamahaas aan cidi jeclayn ninkii lahaa tolow kumuu ahaa maxaase la odhan jiray weeye su-aasha mooggan madaxiina ku wareegaysa ee aad jawaabteeda iga sugaysaane aan idiin sheego oo idinku ihaahdo waa xuseen axmed xisi miyaad garateen mase maqli jirteen waan hubaa oo in badan oo si kale ku garan lahayd ayaan magacdhowgaasi waxba u lilayn bal ka warrama haddaan idiin jilciyo oo idinku idhaahdo waa xuseen mataan axmed xisi madahayga waa sidii hore oo kaleo waxba ma aan kordhine aan idiin sheego magaca caanka ah ee loo yiqiin welina dadka sheekadiisa mariya ay ugu yeeraan waa mataan ciideed ninku waa ninkaas magaca ciideed kiisii ku darsaday ee ku daray ma moodaa isaga mooye inaan labood kale ciid lagu dhalin mataan ciideed ma didic buu ahaa ma doqon buu ahaa ma geesi buu ahaa ama cangag buu ahaa ma waxgarad buu ahaa ma liituu ahaa sheekadiisaa wax badan inooga sheegi doontee aynu dhagah u raadhicin eebba imrigiisa ma gaasiree abwaanka af soomaaliga sheekh maxamed xaaji xuseen shaaki xariir ayaa noo sheekeeyey oo yidhi adeeradii badnaa ee mataan ciideed waxaa ku jiray waxyaqaan xirib badnaa oo aragti dheeriyey harsatay lana odhan jiray axmed maxamed xisi saadaal aan habaabin nin looga bartay buu ahaa wuxuu ku jiray raggii guurtida ahaa ee mataan waanadiisa ku oomay wuxuu ku jiray raggii isku howlay mataan iyo uumiyaha inay u kala maciinaan oo kala maadiyaan asii waxba ka gaari waayey wuxuu ku jiray garcadaayadii gadaalkii mataan ka quustay oo waana abuur baa ka horraysay inta ku maahmaahay u saadaaliyey ha dhowaato hase dheeraatee goor ay noqotaba inuu gardarradiisa eedi doono arrin fool xun kolkuu faraha la galo oo la isku oogaamo ayaa ileensifu ahaaye axmed maxamed loo iman oo lagu odhan axmedow maantana mataan waxaa iyo waxaa buu ku kaco axmed maxamed isagoon islurin buu odhan xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin weedhaas lama garan jirine waa la garan waayi jiray axmed maxamed baa loo iman oo inta loo warramo lagu odhan nin baa maanta geedkiisud iska taagayo xasan mataan baa inta labadii waran isugu qabtay oo dunta kaga dhuftay oo duudbeerta kala jebiyey axmed maxamed wuxuu odhan xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin daraar kale ayaa axmed maxamed loo iman kolkaas baa loogu warrami shirkii buu maanta xasan mataan tegayo jeedal buu qaatayoo ninkii ragga ugu mudnaa ee ama madaxda ahaa ama sheekha ahaa ayuu siduu u garaacayay duubkii ka murxiyey oo ciidda jiifiyey axmed maxamed wuxuu ku jawaabi mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin daraar saddexaad baa loo iman oo lagu odhan aqal buu xalay gubayoo kolkii la maagay in loo soo gurmado oo dabkii la baktiyo ayuu gabooye buuxda oo meliida dadkii meesha ku soo ururay ku bilaabay oo rag iyo dumar wixii goobta isa soo taagay midba fallaar baa rimaha u joojiyey axmed maxamed wuxuu leeyahay xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin dadka kalaaba yaabane isaga yaaba taaban maayo ma garabdaar buu lahaayoo waxa loo sheegayo wax ka weyn oo dhici doona ayay duulashiisu ogaalkiisa horay ugu hubsadeen hadda garan mayno mar dambe ayaynuse garan doonaa soomaaliyeed ee qarnigii sagaaliyo tobnaad kuma faanayn gaadiid dhaareeya oo ay isugu tagaan gaadiid faras iyo rakuub oo idaarsan hase ahaatee waxba iskuma seeganay baabuur iyo dayuuradayaan la haysan oo ha la kala fogaadee war baa la isu hayey toltol kolba xasarida dhex gasho ha la ahaadee xidid iyo qaraabana waa la ahaa waa la isu socon jiraye lama kala seerayn saqiir gowrac maalintuusan jirin waa la isbixin jiray oo la is ammaan gelin jiray faraqa yeerkiise xeer iyo dhaqan adag baa dadku lahaa oo wax ku kala qaadan jiray ganacsi aan lacag la aqoon ayaa lagu macaamili jiray oo xeebaha iyo dhulka ka fogey xiriir bay lahaayeen ciid iyo dhulka la jahada ah ee aynu hadal hayno saaxil baa magaalo u ahayd magaaladaas oo hadda aad berbera u taqaan badda casna ku taal doonyo shixnadan oo hindiye iyo dalalka carbeed laga soo buuxiyey ayaa ku soo xihan jiray maxay siraanbaa timir dhar irbado lagu tasho iyo badeecooyinka kale ee ay waala joogaba raacatadu banderada uga baahan tahay ganacsatadii reer saaxil waxay badeecadaa ku rari jireen awr kabara loo yaqiin oo imaanshaheeda la dhowro safrahaas baa la geyn jiray miyiga xeebaha ka durugsan si waxay sidaan ay uga soo bad- ugu soo beddeshaan baalka gorayada malmalka garceesaanka gaashaamada iyo hadba wixii reer saaxil macaash u leh oo ay dibadda u dhoorsanayaan amaba ay lafahooda u doonayaan isdhex markaasi ma tabaalo la'ayn dadku godab raagtay buu kala qabaa ciidamo qabaa'ilka u dhexeeya oo ammaanka qofka iyo hantidiisa dhowraa ma jirin dowlad uu dhagarqabuhu ka baqaana dalka kama abuurayne rag allow yaa u damayna ninka saaxil safraha ka soo kaxaysta ee ciid ama bay ama ximan iyo mudug u soo saan qaada ruuxa iyo xoolihiisa tolkaa difaacoodu saaraa tolkiina ka yimi oo waa kan badeecada loo wada baahida qabo qabaa'ilka kale la dhex gooshayee rag allow kuma looga cabsanayaa oo daraaddiis lagu nabadgelinaya soomaalidii hore arrintaas iyadaa kama ilduufin waxayna u soo rogeen waxa maganta la yidhaahdo oo ka mid ah tiirarka waaweyn ee uu xeerkeennii durayy ku taagnaa ninka safarka lihi kolkuu saaxil ka soo ambabaxo wuxuu soo sheegan jiray nin magac leh hebel buu safarkaygu ku jeedaa ayuu odhan jiray hebelkaas oo ka mid ah ragga awoodda iyo maamuuska ku leh tolka uu safarku u socdo badanaa waa hebel la isku hadlayn karo oo aan magantiisa loo dhaafi karin haddii loo dhaafana la ogyahay in la eedi doono hebelkaas waxay maradu ka dhacdaa oo u ceeboobaa gabadhiisuna ku guur weydaa kolka safar ama nin soo sheegtay la dilo ama la dhaco ama siday ahaataba waxyeello la gaarsiiyo dabadeedna uu ka qiralayn waayo oo uu geeri ka xigi waayo maganta oo wax la yeelaa waxay ahayd dhaleeco iyo barmadow oo ku ooli jirtay qoyska ama ninka maganta loo yahay waxaa magan noqon jiray safarka inanlayaalka afada reer aabbahay degmaystay martida caawa kuu soo hoyatay ee ardayadaada jiifta iyo ergada kuu soo sadcaashay oo qardoofooyin horeo idin kala dhex galay meel isla dhigiddooda ugu soo caga dhigatay magan iyo xaalkeedii sheekaduba ha ila durugtee wax la yidhi isla xilligaas aanu hadal hayno ayaa nin la odhan jiray xuseen xasan oo lagu nanaasi jiray xuseen qoordheer waxaa si kama ah waran kaga fakaday nin reer nugaaleed ah oo dhudub safar la soo aaday ninkaa la dilay waxay walaalo ahaayeen gabayaagii geesiga ahaa ee dagaalyahanka ahaa ceesha ximanoodna kul magaciisa lagaga harsaaway magac laga miskiin maahee waa faarax xasan cali oo aad faarax afcad ku garan og tahay faarax afcad niman reer nugaaleed ah oo ay xagga hooyo walaalo ka ahaayeen si aysan degmo wadaagin ayuu ninkaas gacanta xuseen qoorreer ku baxay ka mid ah inuu faarax aarsadaa waa qodob isna ka mid ah qodobadii waaweynaa ee xeerkeennii hore ogolaa dalkaa kala fogaaye faarax uma suuragelin inuu walaalkii u aaro lagaba yaabay inuu walaalaha kale ee nugaal ku dhaqan libtaas u daynayay xuseen qoordheer isagoon war u haynin ninkii gacantiisa ku dhintay inuu ximan walaala ku leey kaa jeclaa dhoorihii jinaha dhuubnaaye waxaan kaaga joogsadayse waa magan jilleeceede iga jaho xuseenow nin soo jiitay baa tahay ku dili maayo oo magan baad ii tahay maantana halkaan kaa helay waxaan jeclaan lahaa inaan ka helo walaalkaa dhoore oo aan magan ii ahayn warhooy intayda xun ha kicine foolkayda ka dhaqaaq weeye duruucda dexda afcad xeerkaas bay magantu lahayd lagumana xadgudbi jirin safraha saaxil ka yimaadaana hebel baan u socdaa oo magan u ahay ayay ku caanamaali jireen oo dhulka isaga tallaabi jireen dhegaystayaal barnaamijkeenni fanka iyo suugaantu maanta intaa ayuu nooga idil yahay waxayna ahayd qaybtii koowaad ee sheekadii mataan ciideed waa inoo toddobaadka dambe iyo qaybta labaad dhegaystayaal waa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo aan maanta idinku maqashin doono qaybtii labaad ee sheekadii inoo socotay mataan ciideed mataan ciideed dhaqankaas la baxay wuxuu malaha ku tashaday rag oo idil inuu gumeeyo gardarro ayuu ka dhigtay habeen baas bay tara kaga dhammaatay dadka eebbe wixii aan dabagelin inuu nolosha u dacareeyo qof qof wuxuu u gardarraystaba wadar inuu u waxyeeleeyo ayaa la macaanaatay waa nin kibir indhatirayee wuu gedageri maalinba fal laga naxo ayuu ku kacay dharaaro koobanay kolkay ka soo wareegaanna mid ka daran iyo waxaan la eegayn ayuu la soo baxay dumarka iyo carruurtu maatadu waa ka nabadgeli jirtay iyagiina waa ka adjoon waaye gamuunadii gardarradiisa ruuxna kama uu badbaadin kol qurana isma uu odhan ba'ayay adiga kugu soo noqone duulduulkooda uunka ka'ay wuxuu ugu daraa diraacdii kululayd kolkii uu kala dhex galay biyihii iyo dadkii u oomanaa muqlo hogato ayuu geed ka waabtay geed xagar ah oo inta waa la gurma go-aneeyey halkii u dhacdayba aanay ka baxday ayuu sii hadoodilay oo harac ka yeelay koorihii inta saartay ayuu wixii aan fardihiisa ahayn harsigiisa uga dhaartay oo isna dhinac ka degay waa kob aan biyo ceel u awog lahayn balli iyo xadheedna warkoodaba daah saaxilligoodba lama jooge ninkii dhulka yaqiin wuxuu yidhi haddii gunagadar loo dhaamiyo iyo haddii malaada qarre iyo qoraxay loo dhaamiyaba waa saddex guul macnaheedu wuxuu yahay laba habeen daan ceelkii ka soo maqnaa ayaa habeenka saddexaad muqlo hogato iyo xagadka xasan mataan ku soo beegma habeenkaas bugdhaankaasi halkaa ku furtaa oo awrta rarka lagaga nasiyaa ragga wadaana cabbaar ku indha guduudsana berri oo kale ayay ku aadan yihiin maatadii dumar iyo carruur iyo doonkaba lahayd ee biyowaaga aawadiis hirarka dhalanteedka kolba laabtu uga hinqanaysay rag allow maxaan u malaynaa waxa xasan mataan fardihiisa kobtaas oo masooraha ah ku xadeeyey oo waa kii gadagadayn jirae moogaanna muxuu rag allow maagan yahay dadkiibaa wax toyasho isla dhex qaaday su-aal aan laga jawaabi karin ayay ahayd isagiibaase wax yar kadib ficil kaga jawaabi doona show shaydaankii gardarooyinka usoo kala doori jiray ayaa ku yidhi oo diif aan eebba badin adigu aad xilligan lagu jiro fardo qoraxay u arooray maxaa ka hari fardatama kuu noqon bii waaye dadka kale ka gobsanid oo la mid ma ahide adigoo sidii midiidin farda waraabinaya yaan kaalin ceel lagugu arag mataan baa shaydaankii dhegta u raariciyey oo markuu dhammaystay mindhaa weydiiyey oo maxaan yeelaa waxaad yeeshaa xagarka haraca ah dhaamanka wadaxa ah ee soo mara maalinba mid haamaha ka deji oo geesigii ciideedow argeegtaa ugu biyo qaboobe hadba dhoon horaab ka durduur maxaa fardahaaga aroorna u geeyey adigoo mataan ciideeda ma labalabayne tala isha laga riday ayay ula ekaa dhalinyaro tabaraysatay oo ka dambayn jirtay buu urursaday dhaankii iyo maatadii iyo maatadii uu saddex guulka u ahaa buu iskafsiiyey awrtii soo martaba waa toydaa oo wuxuu haybiyaa nin kale iyo cidda loo wado nin alla ninkuu madaxtaa ku maleeyey ratidiisii buu arrumay haamihii buu ka rogay oo baxdowyadii xagarka uu qolku jiraha kaga dhigay afka u geliyey sawceelkii ku noqo oo saddex habeen oo kale maatadii ha omanaata ma ah saw ilmadowdu ha yuusta ma ah saw gantaalaha gardarrada ee ay awooddu lalinayso kuwa habaarku kolkol kama xanuun badnaadaan mataan ma ogeyn luunka saqiirkana waxaa uga daraa aroorka fardihiisa kibir baa xikmaddii kala dhoofay wuuse eedi doonaa sidii laga filayee xirsi baa ogaamay maalin uu hiil uga baahi weyn yahay inaysan jirin ayuu raggiisii daransiiyey qayladaa willatay ceeb daran bay ahayde isaga iyo barbaartiisii waxay go'aansadeen inay iska mayraan dirirta iyo ergeynta intii lagu soonaa wacays wuxuu dharaartii harsanayay geed harac ah oo loo waabay habeenkiina wuxuu caanaha haleelada ku durduuranayay ardaa loo dugsiiyey loona kashkaashay oo aqalada dhowrka bahood ah ee xirsi jabaanay aan wax roon ka fogayn isaga shidda ma hayso xoolihiisii inuu soo dhacsado laga idi maayo hawshu xirsi iyo xigtadiisa ayay agtaa leh soo inuu ka dhugsugaa kuma habana waa la isguubaabiyey dagaal iyo ergaba waa la holeeyey warmahaa la isu looshaday mataan xoolihii wacays intoodii badnaa waa lagu guulaystay in laga soo celiyo wacaysee dhaar buu ka maray iyadoo shay ka maqan yahay inuu guddoomo oo talow maxaa ka maqnaa wuxuu tabeeyey laba hal waa makaawi waa kuul laba ah oo waaweyn oo raggii hore qoorta ku xidhan jiray raggii horena ma wada ahee qaarkii magaca dheeraa ee ama madaxnimo ama geesinimo ku dhaadanayay nin rag ka soocmay baa ku taxaashi jiray mataanow ha lagaa galo ayaa la yidhi wuu diiday si looga soo meeliyo ayaa tab loo waayey wacaysna ma damacsana makaawigii oo loo keena mooye inuu saaxil dib ugu noqdo xilsi baa muddo u qabtay waa la gaaray muddo kale ayuu haddana qabtay waxba kama suuroobin dhowr muddo haddii la dhaafay xirsina uu maalinba maalinta ka dambaysa ku amaahanayo ayuu wacaysihii kacay oo halkii ka bilaabay gabayo uu reer ugaas ku guubaabinayo isagoo doonaya mataan ciideed iyo raggiisa inay uga aargudaan oo ay makaawigii uga soo dhiciyaan martida iyo magantaba afgaabnibaa ku habboon wacays baase diiday oo gebiyey wuxuu shallaayey safarkuu ciid la soo aaday wuxuu xusuustay dhulkuu ka yimi darajadii uu ku haystay intii uu muddadii xisi sugaayay maxaa dulbaax ka bay lahayd maxay ilma adeeradihii duulaan humeen oo togga herar haleelo ka soo qaadeen maxaa saami uu lahaan lahaa weydaartay muxuu geeliisi dayacan yahay maxaa sacaano laga lisay qayrkiis ka durduuranaya maxay gacarisooy dahabaduu qabay kolba aqalkii u soo asoosi iyadoo u toog haysa oo talow macaawu iman mabaruu soo dhici ku tallamaysa alla meesha ma melagay baa ku galay maxaa idhigay ma waxbaa iiga soo socda balmaan isaga dhaqaaqo wuxuu yidhi dawlooyba ey reer ugaasna lagu dayn waaye hadduu duubigii nool yahay yaa nala danqaabeene dagdagle iyo nin diihaal qabaa dawga soo mara eh iminkay da'daydii rogaal daba maraysaaye iminkay ilaalada u diri dooxyadii heleere iminkaa nirgaha loo dalqamin daydcabkaan dhaqae iminkaa markaha laga dafsiin deera iyo laane iminkay min weyn soo dugsiyey dahabadaydii dil miyaan ku sugi xoola waa doogga soo baxay duqii maganta uu u ahaa ee xirsi jabane gabaygaas ma garaysan wuxuuna ku eedeeyey hantidiisii inuu u soo dhiciyaye wuu malaha wax ka weyn ka doonayo go-aan ahayn wax walba iga heshaye madaar baad iga dooni ayuu ugu jawaabay wuxuu yidhi hadduu duubigii lumay rag baa degalladii yaale waataan dar xidhan kaaga dhigay harada dooloode waxaad waxaa dooni een daar ahayn duga ayaa sheega wacays baa gabaygii ku noqday wuxuu tirsanayey ayuu ogta ka caddeeyey makaawigiisa mataan ciideed garduur la mushaaxayo ayuu carabka ku dhuftay in xirsi iyo raggiisa laga waayay nin mataan u beer dhigi kara ayuu sheegay wuxuu yidhi moodkayga oo dadan miyaan weerar lagu miisin meeshii intii timid miyaan maramaruu qaadan murqufkii ka soo haray miyaan lagu muraadaysan ma makaawigaygaan garduur lala mushaaxaynin ma mataanka xidhan baan dartiis loogu mari waayin nin ma jiirta oo kaca miyaan magana loo waayin naftu inay macaan tahay anaa kuu markhaati yahe meeshii mildhaawo leh tagsow kula misaal mahed wargacalka hawaayine rag hadduu diriiro waa isku midoo nimaan birtu kalin ma jirtee kacoo mataan waxaygii iga soo dhici adigaan magan kuu ahaaye ayuu wacays ku soo gebagabayy xirsi waa carooday waxay ula ekaatay inuu wacays abaallaawo yahay deelqaafna ku darsaday wuxuu garaysan waayey in laga dafiro hawkarkii uu ka maray soo dhicinta moodkii magantiisa wuu jawaabo tix buu tiriyey halaa tidhi wacaysow naf baa kaa halaan haline oo reedha hirar waa la geyn hadal xumaantaase waatay haleeladu dartaa hara ku oodnayda hubka maanu dhigin jeerahoon helay waxaagii mataan ciideed gabayada la isu celinaya waa soo gaarayeen wuu dhuuxayey wuu ku raaxaysanayey oo wuxuu faray wacays iyo xirsi inay ku eedoobaan rakarooniga u qaatay halyeyga ciideed buu isu haystay aar laga maagtay inuu yahay buu isu rumeeyey miinleydii wacays buu dib u dhegaystay saddex meelis oo uu jeclaystay buu ka helay maxay ahaayeen ma makaawigaygaan garduur lala mushaaxaynin ma mataanka xiran baan dartiis loogu mari waayey nin masiirto oo kaca miyaan magana loo waayey waa markhaati uu wax badan sugayey waa erayo isla weynadiisii caadda sii saaray waa saddex meelis oo kibirkiisii laalaabay awooddaadii wacays wuu aqoonsaday alla yidhahay adiguna isbar oo u sheeg sababta inaad dhacdo kugu jiiday ayuu mataan ku tashaday fariin buu u diray uu ugu yeeraayo inuu u yimaado si uu makaawigiisii uga guddoomo wacays malaha geeshi buu ahaaye wuu oggolaaday mindhaasooriyo habeenkii u looge waa berigii kolkay tahay ayuu labadii hal soo qaaday oo wacaysoo waxaa dhici doona aan dooc iyo dareen u hayn la soo joogsan intuusan u dhiibin buu tiriyey six uu ugu sheegaayo safarkiisii uu dhacay inuu rag ku xiniya baaraayo uuna ku dareensiinayay isaga mooye inaysan cid kale wax magan gelin karin hadda kadibna wuu dowgu yahay hadduu ciid kabara la soo aado iyo safar inuu isaga uun magan uu ahaado oo uu soo sheegto wuxuu yidhi mataan ma shiiline shaf iyo gowrac way kala shishlaadaane rag baan sharad ku beenaynayay ee kuma shideeyeen labadeenna oo shaarugtaan shuqul xumaadeene hadday sharaf lahaayeen baryaan soo shafeecsadaye adaan sheeyadii kuu huree sharaca lee qaado oo labadii halay makaawiga ahaa gacanta ugu riday malaha waa maalintuu ugu tala roonaa dhegaystayaal waxaa intaa noogu eg- noogu egmaantay barnaamijkii sunka iyo suugaanta waan ku soo qaadnay qaybtii labaad ee sheekadii mataan ciideed dhegaystayaal waa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo aan maanta ku soo qaadi doono qaybtii afaraad ee sheekadii aad la socoteen mataan ciideed qaybtii saddexaad ee barnaamijka waad xusuusataane waxaan idinku maqashiiyey guurkii mataan ciideed iyo inantii uu dhistay ee usaado ciideed iyana ula baxay barnaamijkaas waxaa idinku maqasheen tabtii amangaaga lahayd ee uu mataan ula dhaqmay inantaas hanaanka gobonnimo loogu soo aqalgeliyey ee uu ayaankeeda darani sayga uga dhigay waatuu yidhi aan ahaano nin iyo afadii wada joogga aqalka mooye aan wax kale kala gaadin arrin aan taariikhda guurka weli soo marin cid mataan uga horraysayna aan la warin waa tan arrintaa ku tilmaamay guddoonkaa guraacan ee kibirku maleegay waa tay salaado oon wax kale u bannaanayn hawraarsan tiri kolkii xaajadii la ogaaday ee uu ka baqay in raganimadiisa la durana waa tuu gabadhii u dhaxday iyo sodohdiisba carabka la gaaray oo gabayga nin kastoo kale ka ajoon lahaa u mariyey gabaygaasi waa tuu ahaa inta geeda geel waaqistaa ugu guduud roognay hadday gaajo xooluhu qabaan goosan mahayaane galanuugta waan ugu nacbahay gebi ugaareed ee golcastaa sagaaro ugu daran guuyadhaantida ee gaaraabidhaan laguma daro galowga haadeede waxba kuuma galo roob